magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ammaanka kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed saraakiisha ciidanka xoogga dalka kuwa booliiska iyo xubno laga soo xulay xaafadaha magaalada baydhabo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo isaaq maxamed cali ayaa ka warramaya ahamiyadda kulanka iskoola anbahi dugsi anbahi megalkana tukaami anbahan intaas abni abiritan ku jar wal ilaahay linka hamdii ma aha hadda wali jartaaha askartiiba hadda awoodo hayta may leeyni shacabkii baan meelku mar nuqan habadii dhoona leey shacabka halnoo la hadalo leeyin lagnyo amar noo qaadada ma leey abni heerka abnigii laku deeri koonfur galbeed askartii wali leeyna da awoodo haya oryaalkay banani lahay sida leey iyo dhow habad ilan lankii askari ah owal taabadu sidiyo linku jibaaba wa aragan shacabkii askartiibdad malka aalahayo taas may ka nagatay abniya ka nagatay amnigaas ini sidii hoojiisano diyaar ma ihini ah qaar ka mid a xubnaha kulanka kasoo qeyb galay ayaa soo dhaweeyey kulankan fiir ciidankii booliiska habeenkii masaajida waadee salaadinahay marka laa ya roonde salaadinahay marka laa laakiin ajarka masaajidka gali oo tukdaay ajarkii haatay ka tunahaano aaminsinna oo ulmaadanani sheegay may kuwaardihay masaajidka lan masaajidki lan lan garawlay meel sulma dilfada kuardihay lan ibaadaysna lan muslunga irita sulma kuardihay ya oo geeka meelay lan muslunga lan kidile muslunga diintilaay ogola marka dadkaasa umuti kuardihay isiina dadkiya qarihay kalselo wala badan asla haytana balan rown jananga dalkorta hora qalbi ingilidena major generaal baan ahay aadayna roogo taas horta qalbiga ingeliye gaashallo sare full coronel lankaata siin la hadlaayahay roogo hal aran oo hata jarta hooba isan alxamdulilah erwaytan oo intay galnyakor inteegdan ilaahu adii mahadlab erwaytan wasiirka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa ugu baaqay bulshada inay gacmaha isqabsadaan hamiinkiina saas oo kale ilaa hiraabti waa ka markii baryaa haddana xaafadaas siday ka baryada ilaa ha gudbiyo i walaahi kazaa'id hooba intaas la halo okay waay si la sheegayo wal iska abaalmariy doonta hooba intaas la waayo oo rugti shaqeey waayo rugti wal bedelay aakhir halaawtime meelama kaban gadoomiye xaafadeedkana la madlayo la-antana la madlayo inti koo shaqeeya laku halaaw wal wadeele wali ogtiina dadka magaaladanka nool korri magaalada eedaan korti dad badan ha kooy oo baadiyadii ha ku qaxi masaakin e beerogishona ha ku tabeen magaaladan noolal han weydii sidee nibad nibad daasay magaalada ku jarta dartiyeenan kooya
maalmihii lasoo dhaafay wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kale ee koonfur galbeed ka waday kulamo looga hadlayo xaqiijinta ammaanka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan